إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan labaatan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dabgeysta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka kacay deegaan hoostaga degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga ah hiiraan meydka gabar yar oo la weysnaa muddo ku dhow laba bilood ayaa laga helay deegaan ka tirsan gobolka mudug abeey axmed ayaa mar kale ku celiyey in etoobiya ay ka go-an tahay qabsashada badda soomaaliya isagoona ku jeesjeesay dowladda federaalka waxaa aad u soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku aafoobay daroogada ah ee ku nool dalka maraykanka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan labaatan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkii saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar cagmarin ah oo saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saddex xero oo ciidamo ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo ugu yaraan toban askari oo ka tirsanaa ciidamadii huwanta ahaa ayaa lagu dilay dagaalka halka sidoo kalena saddex iyo toban kale lagu dhaawacay intii uu socday dagaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay gacanta ku dhigeen askar maxaabiisa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saanad ciidan kula wareegay dagaalka qoryo badan oo ay ka mid yihiin qoraga ak ka beeka-amyada iyo r b g-yada ayaa ka mid ah hubka ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dabgeysta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka kacay deegaan hoostaga degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed amiin
aroornimadii hore ee maanta tuulo lagu magacaabo beliduraxma oo hoostagta degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxaa ka kacay dabgeystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dabka ayaa waxa uu ka kacay guri ay ku noolaayeen qoys badan waxa uuna sidoo kale baabi'iyey guud ahaan guriga laba gabdhood oo yaryar ayaa ku dhintay dabkan halka ay ku dhaawacmeen shan ruux oo kale kuwaasi oo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah waxaana la dhigay xarumo caafimaad si loola tacaalo xaaladooda waxaan tagnay guriga uu dabka ka kacay waxaana halkaasi kula kulannay qaar ka mid a ehelada dadka ay dhibaatadu soo gaartay iyagoona inoo sharaxaya sida ay wax u dhaceen bismillaah alxamdulilah magaceyga waa cabdinuur xasan cusmaan waxaana joogaa tuulada bedirraxmo degmada jamaamo hoos tagta haddii ilaah yidhahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun tuulada bedirraxmo maanta saaka aruurnimadii laba iyo tobankii waxaa ka dhacday masiibo aad u baahad leh oo naf imaalba geysatay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin masiibadaas oo ah waxay ka bilaabatay guri oo lagu gadaya shidaal shidaalkii ciddii ayadoo jiifto oo lasoo kakacay ilmo yaryar baa gurigii waxaa lasoo galeen shansigar bensiinna waa la shuwaayey shansigarkii ayagu haysteen bensiinkii la shuwaayey shansigarkii bay jag ka siiyeen dabkii meesha ku kacay dabkiyaa kacay gurigii oo dhanaa kacay dadkii oo dhanaa meeshii ku basay hantidii dhanaa ku bastay ilmo labaa meesha ku dhimatay aabbihii iyona gabar kale iyo gabar kaloo yar iyo wiilkiisii afar aan hadda meesha kasoo badbaadina dhimasho waa jirtaa gabar ani waxaa isheeda asaaray gabar yar oo gabadhan hadda oo yar oo ku mataane aheed oo korkeedoo dhan hal maqaar saarneen lafii bir a kusoo saaran aan waane dadkaana lasoo caranay aana saasa degmada ku keenay masiibadaasaa noogu dhacday taliyada guud horta dhimashada laba waaye khasaaraha meesha ka dhacay horta si guud ahaan gurigu asiga dhan waa burbur labada dhimatay dumar waaye ciyaal yaryar waaye ciyaal yaryar waaye ama guriga asiga dhanna waa burburay intaas intaas kadib marka oo gurmadkii iyo wixii anagoo ku dhex jirno haddana waxaa kaloo ilaahay naga badbaadiyey fuustadii dambe guriga ku jirtay haddana noogu qarxday anana naftirkeen aniga kula hadlay qadaad qadaad bay maaragtay fuustadii ii tuurtay rag badanoo meesha isku duduldhacnay alxamdulilah rabbilcaalamiin walaayadda islaamkaa noo imaaday waaligii degmada waa noo imaaday waaligii tuuladii kulli alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana idaacad ilaa arfurqaanana la joogto dhibkii waa kastaastaasa wax u dhaheen ana waa cabdulaahi xasan macalin oo aan joogo tuulada beledaraxmo oo khasaaro saaka ay ku dhacday beledaraxmo ciddii familkeena ahayd oo saaka ku dhacday khasaaro oo aan la soo koobi karin ciddii familka dabka markiis hore wuxuu ka bilaabay shidaal la shubay wiil walaalkii shidaal ku shubay gabar yaraa soo gashay guriga shansigiray daartay waxaa meesha meesha ku bilowday dhan waa horay guriga waa wala demin waayba khasaaro ana soo koobi karin waxaa meesha ku dhaawacantay gabar yar oo mtaano ahayd meesha horta way ku baaba'day mid kale eedana sidaa oo kale dhaawacna way jirtaa ana kula hadlaysaan dhaawac meesha ugu soo gaaray oo aan la soo koobi karin laba qof ay dhimata sax waaye dhaawac waxaa waaye afar anigu aan kula hadlaya shan aan ku ahay isha korkeeda ayaa dhaawac ugu gaaray laba qodob baad lagu tole magaceedu faadama cayuub xasan al laha meeshaan waxaa ka dhacay maanta indhaxumo oo zaa'id ah iyo khasaaro xuugan aa ka dhacday khasaaro waxaa sababay meeshii oo dawaa ka kacay carruurtii aabbihii waxbaa ku hilaaw meesha beelraxmo maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame iyo bulshada ku dhaqan magaalada ayaa gurmad u fidiyey dadka ay saamaysay dhibaatadan waana kan mid ka mid ah dadkii gurmadka soo sameeyey oo aan waraysannay
bismillahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walcaaqibat lilmutqiin walcudwaana ilaa cala alaalimiin in sha allahu tacaala inta waxaa ka dhacay amar degdeg gabadha hadda la waraysanayey oo idaacadda alfurqaan waraysanaysay waxaa weeyaan waxay u hadli weysay waa xanuun darteeda marka saas darteeda horta tuuladu wax ka dhaceen beledaraxmo waaye beledaraxmo waaye insha allaahu beledaraxmona dhibaato xoogla ka dhacday waa famil kaamil waaye familkaasna khasaaraha guud waxaa weeyaan laba gabdhooda ku dhimatay oo cayaal yaryar ah kadibna afar ruux dhaawacna afar ruux waay afar ruux ilaaha soo badbaadiyey kadibna dadkii eheladiiyaa gurmaday marka haddii ilaahay karaal noqdo afara la soo badbaadiyey afartaasna dhaawac xoog leh ayaa ku dhacay ilaahay ha u dhibdhaamo marka insha allahu tacaala maasha allah gurmudaan helnay idaacadda alfurqaan iyo waaligii degmada iyo waaliga tuulada iyo kulli waa la soo gurmaday muslimiintii oo markaas danqanayey kulli waa soo gurmadeen alxamdulilah macal odayaashii nabaddoonnadii alxamdulilah gurmudaa la soo sameeyey gabaariya lagu soo qaaday degmada jamaamaa la keenay degmada jamaamaa lagu dhayey alxamdulilah xaaladooda hadda waa degan tahay intii dhaawac ahayd waa la dhayay marka alxamdulilah hadda waa degan tahay guriga gubtay ayaa waxaa lagu iibin jiray shidaal waxaana la soo warinayaa in dabku uu kacay kadib markii gabar yar oo qoyska ka mid ahayd ay janto shiday taasi oo ugu dambayntii sababtay inuu dab qabsado guriga uuna geysto khasaarahan kala duwan ee naf iyo maalkaba leh askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga ah hiiraan maxamed muuday axmed abumuslim ayaa ka waramaya
xasan maxamed cadow oo ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka wuxuuna ka mid ahaa ciidamadii lagu soo tababaray dalka uganda askarigan oo ka mid ahaa ciidamadii duulaanka fashilmay ee ay ku soo qaadeen degmada ceelbuur wilaayada islaamiga ah ee galgaduud askarigan bilihii ugu dambeeyey waxa uu ka howlgalayay degmada maxaas oo ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka wilaayada islaamiga hiiraan isagoona ogaaday in meel qaldan inuu ku sugan yahay waxa uu raad dheer u galay inuu soo goosto isagoo isku soo dhiibay degmada buuqaqable wilaayada islaamiga ah ee hiiraan askarigan ayaa lagu soo bandhigay degmada buuqaqable wilaayada islaamiga ah ee hiiraan markii towxiidka loo qabtay waxa uu fariin u diray ciidamadii uu ka soo tegay kuwaas oo ugu baaqay in ay ka soo tagaan halka ay joogaan oo ah meel aan shareecada islaamka marna laga ogolayn waxaana uu yidhi in aad timaadaan meelaha mujaahidiinta ay ku sugan yihiin idankoo aad helaysaan nabad iyo nolol wanaagsan xasan maxamed cabdow oo ka qortay buuliburte maalin sabdi ah kaan qortay oon ciidankaan qortay weli burta nagala qaaday xamar nala geeyey xeranaca nala geeyey waa nagala sii qaaday uganda si aad uganda adiga tababaraa nagula qaaday ilaa iyo afar bilood oo tababara soo qaadanay waxaan weli soo celiyey xeranaca nagula soo celiyay haddana xeranaca haddana nagala soo qaaday ismaaciil cabdimaaligaa ligu daray guutida guutida lix iyo labaatanaada ligu daray magaciisa ismaaciil cabdimaalig ceelbuura taliskiinaan alla ceelbuur waa kasoo noqonay waa suuqa weyn walaahi adiga ilaa iyo laba isbuuc camal ee dhex kusii socona haddana waa kasoo guduunay saraakiisha ayaga askarta hadday iska hormarayaan ayaga qayb qayb ay iska soo fasaxaan kuwa qaarkood waaba naga soo gudoomeen oo meesha ma joogin dheen xamar ay aadeen kuwa qaarkoodna waa nala soo noqdeen ana maxaasa tagay oo sanadka labada kun labada kun saddex iyo labaatanka bishii sagaalaad maxaas imaan lahay damiirkiida isiis waay inaa meeshaas joogo waxaa ku nacay inaa macnaha meeshaba macnaha wax oo diina aysa oolin marka aday salaadaada badan tahay shabaab aa tahay lagu leeyahay walaalahooda muslimiinta u yimaadaano walaalahooda muslimiinta ah iyo diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda ha yimaadaano waxaa lagu noolaanaya waa sunnada nabiga sunnadana waa kusoo noqdaanaa leeyahay maalmo ka hor ayay ahayd markii ay wilaayaadka islaamiga ay soo bandhigeen askarta isku soo dhiibtay wilaayada gedo iyo wilaayada jubbada hoose kuwaas oo gaarayay labaatan askari oo toobadkeen ah kuwaas oo ka soo baxay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaas oo isku soo dhiibay mujaahidiinta al-shabaab meydka gabar yar oo la weysnaa muddo ku dhow laba bilood ayaa laga helay deegaan ka tirsan gobolka muduga mubaarak cumar ayaa ka waramaya deegaankan oo hoostaga degmada xarfo ee gobolka mudug ayaa waxaa laga helay meydka gabar yar oo muddo lagu weysanaa taas oo raq iyo ruux bala la-a gabadhan oo sideed jir ayaa la weysanaa muddo hal bil iyo labaatan laba maalmood balse ugu dambeyntii shalay ayaa la helay meydkeeda nin baadigoob ayaa waxa uu gabadhan meydkeeda oo inta badan xubnaha jirhkeeda ay maqan yihiin ku arkay deegaan hoostaga degmada xarfo ee gobolka mudug taliyaha saldhigga degmada xarfo xasan maxamed cilmi ayaa ka warbixiyey xilliga la waayay gabadhan iyo qaabka loo helay meydkeeda gabadhii dhuntay oo la waayi jiray bishii aan soo dhaafnay shanaad kow iyo tobankeedii ayaa gabadhaas waxay ka dhuntay reero deggan meesha la yidhaahdo gacgacale agtiisa ama loo yaqaano dalladkii hoostiisa gabadhaas midbaa la raadinayey waa la waayey waa lagu kala tegey maantay baa waxaana soo gaaray ruboob ah nin baadigoob ah ayaa gabadha meydkeedii wuxuu ku arkay oo lafihii qayb ka mid ah ay maqan yihiin laakiin meeshii ay ku ruux baxday sidaan isnidhi sidoo kale waxa uu ka waramay raadadka loogu tegay halkii laga helay meydka gabadha yar waxaa yaalla gacmaheedii waa kuwaas waxaa yaalla madadii ay qabtay oo cambuudka ahaa waxaa yaalla madaxii iyo ilkihii waxaa yaalla go'ay hagoognayd waxaa yaalla timaheedii waxaa yaalla oo kale jeeg ay wadatay gabadhu waa yaallaa wakaa isagoo daboolan qaarkii dambe waa maqan yahay bahal baa qaatay baan isnidhi kab waa soo helnay hadda oo waxaan ka soo qaadnay jeex hadda xagga naga xiga meelahaan ka googoobnay lafihii kale mana hayno hadda kabtaasaan waxaan ka soo helnay jeex xaasaan ka soo helay waxaa maqan labadii labood oo dambe iyo kabihii kab ka mid ah timaheedu waa kuwaas maladii hawoogna wataas diricii ay qabtay cambuurkaa wakaa ugu dambayntii waxa uu ka hadlay qaabkay u luntay gabadhan yar ee muddada lala'sanaa gabadhaasu waxaannu isnidhi meeshaasu maalmihii ay baxsatay adigu saddex beri meelahaas kabacdigeed ina ay ku dhimatay baannu isnidhi oo ku nafbaxday kabacdigeedna muddo iyadoo taallay baa bacalku u yimiyo dufanka hadda meesha ka muuqda jiidjiid hadda dhowaana weeye marka gabadhaasu sidaa weeye waa gabadhii habowday annaga oo baan caddaynayna waa xaqiiqiyan caddaynihii awal horay aan uga qornay oo aannu haynay oo aannu ka qornay oo ahayd tilmaamaha gabadhu waxay qabtay siday ahayd jeeggii ay wadatay maraday hagoognayd oo guduudnayd oo go' ahayd maradii madoobayd oo ay qabtay oo cambuurka ahaa wixii oo dhan kabihii xataa kabta aan helnay noocii weeye raadkooda la hayey ama la arkay ilaayo hadda ma cadda waxaa sababay geerida gabadhan yar ee meydkeeda laga helay deegaan hoostaga degmada xarfa ee gobolka mudug dhacdadan ayaan aad looga hadal hayaa degmada iyo deegaanada hoos yimaada abey axmed ayaa mar kale ku celiyey in etoobiya ay ka go-an tahay qabsashada badda soomaaliya isagoona ku jaasjaasay dowladda federaalka cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale sheegtay inaysan wax gorgortan ah ka geli doonin damaceeda guracan ee ah inay qabsato qayb ka mid ah badda soomaaliya abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo khudbad ka jeediya golaha baarlamaanka waddankiisa ayaa sheegay inay weli ku taagan yihiin heshiiskii uu la galay muuse biixi wuxuu carbaabay in dowladda xasan sheikh ay lacag badan ku bixisay sidii heshiiskaas loo carqaladeen lahaa wuxuu wacad ku maray in itoobiya ay ka go-an tahay sidii ay u qabsan lahayd badda soomaaliya hogaamiyaha xabashida ayaa wuxuu si cad u sheegay in heshiiskii ay la galeen maamulka isku magacaabay somalilan uu ahaa mid muhiim u ah itoobiya iyo wuxuu ugu yeeray dhaqaalaha sii kobcaya ee waddankiisa abey axmed oo ku jeesjeesaya dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa yidhi lacagaha ay dowladda soomaaliya ku bixinayso meelahaas ee warwareega ah ee ka dhanka ah m o u-ga waxaa dhaama inay hal dugsi uga dhisaan muqdisho si caruurta wax ugu bartaan wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa baraheeda rasmiga ah ku faafisay khudbadda abey uu maanta jeediyey qaybta ku saabsan soomaaliya iyo kiiska badda isagoo sii hadlayay ayuu soo hadal qaaday in kumanaan ciidamo itoobiyaan ah ee duulanka ku jooga soomaaliya ay xaqiijiyeen hadaf qaran oo ah in ay soo dhiciyaan bad balse isaga wuxuu u dhigay qaab maldahan dhiigga ciidamadeena ee ku daatay soomaaliya wax ciyaar ciyaara ma ahan ayuu hadalkiisa sii raaciyey markii la qiimeeyo dhawaqa ka soo yeeray abey axmed ayaa waxaa muuqata in wax natiijo ah aanu ka soo bixin wadahadaladii dhowaan magaalada ankara ku dhex maray dowladda federaalk iyo itoobiya welina ay xabashidu ku dhegan yihiin heshiiskii ay horey ula galeen muuse biixi warka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa aada u soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku aafoobay daroogada ah ee ku nool dalka maraykanka warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya muxsin xasan
dalka maraykanka iyo guud ahaan dalalka galbeedka iyo yurub waxaa aada ugu badan dilalka iyo afduubka loo geysta dhalinyarta iyo da-yarta soomaalida gaar ahaan iyo kuwa muslimiinta ah guud ahaan iyadoo maalinkii dalka maraykanka laga diiwaangeliyo ugu yaraan saddex qof oo muslimiin ah oo dil loo geystay sida ay sheegtay munadamada keer oo u dhuunduleesha arrimaha muslimiinta qaxootiga ah ee ku dhaqan galbeedka sababta ugu weyn ee ay dhalinyarta muslimiinta daxiyada ugu noqdeen shucuubta galbeedka ayaa ah waa marka koowaad ee cunsuriyad ku jirta iyo diinnaciib degtay maanka shucuubta shisheeye ee dalalkooda ay miciin bideen qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka muslimka ah balse waxaa jirta sabab labaad oo halisteeda iyo hadimadeeda wadata taasoo ah maandooriyaha iyo daroogada oo aada ugu faafay islamarkaana faro kulul ku haya da-yarta muslimiinta kuwaasi oo ay qaarkood ka ganacsadaan qaar kalena ay quutaan dalka maraykanka ayaana isku darsaday daroogadii oo aada ugu badan iyo hubkii oo uu qof walba heli kara sidaasi darteed waxaa fudud in qofka markii uu sarqaamo uu geysta dil iyo xadgudubyo kale ibraahim faarax waa mid ka mid ah dhalinyarta soomaalida ee muddo badan oo ka mid ah cimrigiisa ku aafaysnaan qaadashada maandooriyaha isagoo ugu dambeyn iska joojiyey balse waraysi uu bixiyey ayuu ku bidhaamiyey noloshii mugdiga ahayd ee uu ku jiray ibraahim faarax ayaa sheegay in mushkiladda ugu yar ee ay dhexalsiisay daroogada ay tahay in ay kala go-een isaga iyo tolkiisa uuna ka mid noqday mid la qada ama la quuta darbijiifka
dadkaan isjecleyna isnacnay waalidkay maxaa la dhahaa saaxiibaday dadka fiificnaay sababtoo adduunka markaa balwada baranayay qof dad fiifican la soco jiray soo dadkii dhan waa kala go-nay asxaab kala yeeshay so like dadka fiificnaay waa waa isweynay waxaan waayo kale caafimaadkayga sababtoo ah like haartag ma qabi jirin alxamdulilah hadda sidaa balwada u dhaafay waa fiicnaaday waxaa bilaabay like waxaa bilaabatay in dadka i aamini jiray aynu ku aaminin sababtoo adiga markaa balwad leedahay waxaa isticmaalaysaa like wax oo adiga maanta a ka xishoonaysid ama ka ceebsanaysid markaa balwada samaysid kama ceebsanaysid markii igu dambeysay hadda kaniini iyo maadka iyo waxaan sameynayay any balwad oo a ka ahayn herwin weliga herwin masman iyo crack balwad kasta waa sameynaya and then waxay igu kaliftay in oo aan jaranjaro seexdo oo aan building dhex joogo inaad teendho dhex tago ugu dambeyntii waxaa si maalinla ah usoo yeera qayladhaanta ka imaanaysa dhalinyarada ku dhaqan galbeedka iyo sida ay ugu dhiban yihiin isticmaalka daroogada midaasi oo mararka qaar u keenta inay waayaan noloshooda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa